قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون
dheh waa kuma kan idinka arsaaqo samada iyo arlada ama waa kuma kan haya maqalka iyo aragyada oo waa kuma kan noole ka soo saara meyd oo meyd ka soo saara noole oo waa kuma kan qorsheeya oo isku dabarrida arrimaha uunka oo idil markaasay odhan allaah dheh miyaydan ka joogeen shirkiga iyo xumaha kale